bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa labada may sanadka kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya iyadoo baarlamaankuna warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey dalka soomaaliya dadaaladii dowladu ay waday iyo sidoo kale xirnaanshiyaha magaalada muqdisho wadooyinka soo gala oo maalinta saddexaad maanta xidhan iyadoo baarlamaankuna ay warbixintaasi ka dhageysteen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya tan waxay qayb ka tahay baarlamaanka soomaaliya oo dhowaanahanba su-aalo weydiinayay madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya iyo wasaaradaha kuwaas oo laga weydiinayay waxqabadkoodii muddada ay xilka hayeen maxamed nuur amiin ayaa warbixinta magaalada muqdisho kasoo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta hortaga golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka soomaaliya isagoona madaxweynaha soo hadal qaaday xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho uu ku sababeeyey sababo dhanka ammaanka ah madaxweynaha ayaana sheegay in dhibaatooyin aad u badan looga hortagay howlgalladii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ka qabsoomay caasimada muqdisho waxaa weli ka socda howlgalladii oo ciidamada qalabka sida qaybihiisa kala duwane ay afar iyo labaatanka saac heegan joogto ah ugu jiraan sidii amni waara loo heli lahaa wax walba marar badan sida aan u sheegnay wax walba oo wanaagsan oo aan rabnahay waxay leeyihiin qiimi inaan u bixin ay tahay maalmihii lasoo dhaafay cabashada dadweynaha aad iyo aad ayaan ula soconnaa culayska ay dareemayaanna aad ayaan ula soconnaa laakiin dowladda iyo hay-adaha amnigu xogta ay heleen dhibaatada laga hortegay oo la joojiyey ayaa aad iyo aad uga culays badan ugana xanuun badnaan lahayd haddii ay dhici lahayd midda maanta dadku ay ka cabanayaan dhaqdhaqaaqa dadka xanibmay culaysyada ku yimiday dad shaqaalaha ahaayoo shaqaysan lahaa oo meelo qaarkood ay ka shaqaysan lahaan fursadahoodii ay soo koobantay maalmihii lasoo dhaafay iyo xanuunka ka yimid oo dhan aad ayaan u garansannahay laakiin waxa lala dayay oo lagu daayay oo looga hortegay ayaa runtii aad iyo aad uga ballaaran xanuunkiina gaaray maalin dhaweyto ma awoodno inaan fursad kale aan bixinno oo dad badan oo soomaaliyeed oo aan waxay galabsadeen aanay jirin laakiin waxa keliya ay galabsadeen ay yihiin inay soomaali yihiin soomaaliya caasimadeediina ay ku nool yihiin in laga hortago ayaa dowladda waxay ka ahayd xukuumadda hadda waxay ka ahayd iyo-aadaha amniga go-aan aniguna aan aada iyo aada ugu raacay waxaa la fashiliyey abaabullo waaweyn oo dad badan iyo dhiig badan oo soomaaliyeed in lagu daadiyo la doonayay loona qorsheeyey kuwo kalena weli way rahmo yihiin waana lagu daba jiraa dadka soomaaliyeed marka waxaan leenahay waan dareemi karnaa xanuunka iyo maxaanku raha culayska ay dareemayaan laakiin waxaa ka weyn oo aada iyo aada uga xanuun badan waxa laga hortegay oo ilaahay uu ku garab siiyey
sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay howlgeli doonaan ciidamadii oto oto loona dhammaystiri dhammaan agabkii ay ku shaqay lahaayeen qalabkii ugu horreeyey ayaa ciidanka amniga gaar ahaan amniga magaalada muqdisho dadkaan u xil saaraynahay loo soo iibiyey dhowaan magaalada muqdisho waxaad ku arki doontaan booliiska oo si standard ah magaalada muqdisho u dhex taagan oo ay oo leh tiro ku filan oo baabuurtii ootootada oo shaqaynayso nolol kale heb leh oo leh tiro ku filan oo ciidan aho magaalada taagan oo leh tiro ku filan oo gaadiid dagaal ama gaadiid ciidanka lagu daabulo ah oo muxuu ahay si caadi ah uga howlgalayo magaalada muqdisho dhammaan inahaas dhowaan aad arki doontaan haddii alla yidhaahdo waxaa lagu qabtay dadaal dowladdu ay gashay iyo dhaqaalo soomaaliyeed naloogama soo dirin kaalmadii dibadda noo aan ka rajaynayna ama dadkii aan ka codsanay nama ayn soo gaarin weli laakiin intaas waxaa lagu qabtay waa dhaqaalo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin canshuurta adinka la idinka qaaday gunnada aad qaadataan
anjadaha fadhiga maanta ee golaha baarlamaanka soomaaliya ayaana gebi ahaan waxa uu ahaa mid lagu dhageysanayay khudbadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhinacyo badan taabanaysay maxamed nuur wardhe reediyo muqdisho wasiirka arrimaha dibadda dalka soomaaliya marwe fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa gaartay magaalada adisababa ee xarunta dalka ethoobiya halkaas oo uu ka furmayo shir looga hadlayo arrimaha dalka soomaaliya shirka waxaa yeelanaya wasiir arrimodebadeedyada dalalka igaad iyadoo islamar ahaantaasina diiradda lagu saarayo arrimo dhowra oo xaalada dalka soomaaliya ka mid tahay fawsiye yuusuf xaaji aadan oo garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho saxaafadda kula hadashay kahor shalay inta aysan halkaasi ka ambibixin ayaa waxa ay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto in shirkaas ay kasoo baxaan qodobo miro dhal ah lamar ahaantaasina xaalada dalka soomaaliya wax ka bedeli karaya waxay rajo wanaagsani sidoo kale ka muujisay in dowladda soomaaliya ay shirkaasi guulo kasoo hoyn doonto shirkan ayaa ah shir hore u baaqday oo wasiir arimidabadeedyada dalalka igaad ay ku yeelan lahayeen adisaba bishaynu kasoo gudubnay markaas oo madaxda dowladda kenya ay ku baaqeen in dib loo dhigo shirkaas xilli kenya ku guda jirtay qabanqaabada madaxda cusub ee dalka kenya oo xafiiska la wareegaysay halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer dowladaha britain iyo imaaraadka carabta ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ugu yaboohayaan lacag dheeraada si markaasi xaaladaha ee dalka soomaaliya ay wax iska bedelaan mas-uuliyiin ka tirsan labada dowladood ayaa waxay shaaca ka qaadeen ay bixin doonaan adduun lacageed oo gaaraya laba milyan oo doolarka maraykanka si markaasi wax loogu qabto adeegyada horumarinta bulshada ee caasimada soomaaliya iyo gobolada kale ee dalka soomaaliya britain ayaa hore u shaacisay ka hor bisha toddobada meyka in ay soomaaliya ugu yaboohday adduun lacageed oo gaaraya siddeetan milyan oo lacagta ganiga starlinka ee dalka ingiriiska laga isticmaalo si markaasi dowladda soomaaliya ay wax ugu qabato adeegyo dhowr oo ay ka mid yihiin gargaarka bini-aadinimada haweenka iyo carruurta imaaraadka carabta ayaa sidoo kale sheegtay inay taageerayso dowladda cusub ee soomaaliya islamar ahaantaasina ay garab istaagnaan doonaan warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardheer kheerta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa nagaynta